bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlmuأlifu raximah اllah tacaalى fain curifa wahbta اlmutaأhiru bih أw basraxa minhu fahuwa الnaasikhu wاlآakharu اlmansuuqu ayb waxaan soo haynay xadiidka min xayثu اlmacmuulu in lagu camal falo macmuulu bihi inuu yahay iyo غayru macmuulin bihi inuu yahay labadaasaan kaskusoo dhex jirnay waxaan soo tilmaanay xadiidka haddii la jamcin karo bigayri tacasufin mukhtalifu اlxadiid in la yidhaahdo ayb oo haddii la jamcin karo jamcintana inay horeyso lianna labada xadiid marka la jamcinaya waxaa ku sugan fiihi icmaalu daliileyni labada daliilba in la camalgeliyo ayaa ku jirta haddii xadiidku la jamcin waayo tallaabta labaad waxa ay tahay taariikhda in la feeriyo midka dambena wuxuu noqonayaa naasikh ka wax nasakhayoga midka horena waxa uu noqonayaa mansuukh oo isaga waa la nasakhay macnaheeda midka mansuuqaa laguma camal falayo naasikhaa lagu camal falaya waayahay baabkaas buu rabaa marka inuu ka hadlo awalan naskhiga macnihiisa waxaa la yidhaha rafcu tacalluqi xukmin sharciyin bidaliilin sharciyin muta-ahirin canhu xukun sharciga in la qaado lagu qaado daliil sharciya oo isaga ka dambeeyay xugun sharci ah baa la qaadayaa meesha laga bixinayaa waxaana lagu bixinayaa daliil isaga ka dambeeya ayb tacaariiftaasna musطalaxu ma lehe usuululfiqiga iska leh ayb baabulkitaab iyo markuu ka hadlayo ayaa meelahaasay naskiga ka galaan ayb naasikuna waa naska isaga rafcinayo ee dambe yaa naasikh la yihaaha naasikh in lagu magacaabana waa min baabi almajaaz lianna naasikha xaqiiqadu waa allah subxaanahu wa tacaala ayb ile naskan dambe alla xaggiisuu ka yimide ayb tacriifkiisu markuu sidaa yahay baxdiga labaad waxa uu noqonayaa maxaa lagu gartaa naskhigu naskhi waxaa lagu gartaa taariikh ama taariikh wax ka cad ayb wax taariikhdiia kaba sariixsan ayb oo mathalan nebiga sala allahu calayh waali wasalamaaba caddeeyeyba kana inuu horreeye kana uu dambeeyey sida qowluhu sal ll ly slam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha awal waxaan idinka reebay quburaha inaad booqataan hadda ziyaarta waa la bedelay soo maha xukunka awal mamnuucay ahayd waa la ogolaaday soo maaha asraxu min ataariikh taariikhda kanaaba ka sariixsan ayb sidaana marka yacni naskiga waa lagu garan karaa waxaa kaloo lagu garan karaa wejka saddexaad ama dariiqada saddexaad waxay tahay saxaabiga inuu sheego ee uu yidhaahdo labadan xugun midkaanaa dembeeyey kanna waa horreeyey ayb oo kaana aakhiru lamrayni tarka alwuduu'i mima masat innaar in cunto bisil laga weyse qaato iyo inaan laga weyse qaadanin inaan laga weyse qaadanina dembeysay jaabir sidaasuu yidhi oo maalin buu nebiga intuu cunay ayuu weyse qaatay haddana waa cunay ma weysaysanin weyse la-aantiyaa dembeysay marka ayb meeshaana marka waa sidaana waa lagu gartaa hadda saddex waxyaaboodan sheegna taariikh waa lagu gartaa naskii nebiga inuu caddeeyo waa lagu gartaa saxaabigii inuu caddeeyana waa lagu gartaa ayb waxyaabaha marka in taariikhda la dabdiyo oo la qoro oo waqaa-icda la qora la qoro faa-iidada ay leedahay waxaa ka mid a naasikha iyo mansuuqa ku xiran ayb haddii marka aan la aqoonin mid hore iyo mid dambe naskhigiisana aan la caddaynin qofkii markaa yidhaahdo xadiidkan waa naasikh kana waa mansuuq wax daliil mahayo waa taxakumun bigayri daliil oo ninkii yidhaah waa naasikh waxaa laga rabaa taariikh inuu caddeeyo midkan inuu dembeeyey ah ayb ta kale haddana naskigu wuxuu galaa axkaamta axkaamta u galaa naskigu akhbaarta ma galo yacnii qur-aanka iyo sunnadu axkaamna waa leeyihiin akhbaarna waa leeyihiin akhbaarta naski ma gelayo oo matalan in la yidhaha jannadu sidaasay u taallaa haddana nas kalaa yimid sidaas uma taallo ee beenay noqonaysaa markaas macana ee shaaricuna been ma sheegayo marka watamad kalimatu rabbika sidqan wacadlan waxa ee naskiga shayga aqbalaya waa axkaamta xukunkan maanta sidaanuu ahaa sidaan u sameeyaa lagu yidhi ilaahay haddana si kale waa ku amri karaa arrintaasna been shaqo kuma le markaasna been wax shuqula kuma le haddii marka adiga lagu yidhaha maalan sayid nin kuu ah ama nin amar kugu leh uu ku yidhaha ama waalidkaaba waxaas iisa waxaas sameey markaasu haddana iska dhaaf ku yidhi waxaan kale sameey beentaa waaye miyaad dhihi kartaa maya been maba gelaayaba arrinkaas waayahay waxyaabahaas marka naskiga waxyaabaha lagu garto ama ku tacalluqo ayay ka mid tahay mabxad kale waxa uu yahay kutubta loo aadaayo ila axaadiidtan wax nasakay iyo kuwan la nasakay meel laga fiiriyay rabaan meesha laga fiiriy kutub badan baa loo alifay waxaa ka mid a kutubahaasi alictibaar fi naasikh waalmansuuq ibnuljawsi laftiisa annaasikh walmansuuq buu leeyahay ibnu shaahiin sidoo kale isaguna annaasikh walmansuuq ayuu leeyahay waa badan yihiin maktabada kutub badanaa taallo oo naasikhu lxadiidi wa mansuuquhu ku saabsan mabaaxiftan naskiga uu quseynayana sanad ka mid a maswaa matniga matni buu quseeyaa marka markaad xadiid akhrisanaysa waxaa u baahan tahay xadiidkan naski inuu ku jiro iyo inuunan ku jirin waa muhim weliba cilmuna cilmu naski waa cilmi muhiima cali radia allahu canhu baa wuxuu arkay nin dadka wacdinayo u arkay wax u sheegayo wax u sheegayo markaasuu wuxuu yidhi yaa haadaa acarafta anaasikha min almansuuqi naasikha mansuuqa ma ka taqaanaa maya buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi ijlis idan halagta wa ahlagta adigana waa halaagsantay dadkiina waa halaagtay lanna xukunkan aada u sheegaysid macmuul inuu yahay lagu camal falayo iyo in kale war uma haysid adigii baanba waxba haynin marka na dadka haddaad wax u sheegto waa sii kharibaysaa un ayb qofka marka walidaalika qofka mujtahidka noqonaya waa loo shardiyaa inuu naasi naasikh iyo mansuuqa axkaamta kitaabka yani waxaan ujeedaa qur-aanka iyo sunnada inuu yaqaano ayb fawaa-iddaasna waa ku jirtaa mabaaxiftaasna marka waa ku jiraan qur-aan marka la nasakhayo qur-aan waa lagu nasakhaa sunno sunno waa lagu nasakhaa qur-aan in sunno lagu nasakho iyada yani sunnada waa la nasakhaa qur-aan waa lagu nasakhaa qur-aan laakiin in la nasakho oo ay sunna nasakhdo in badan culamaaulxadiid shaafici imaamu shaafici iyo axmed ay ka mid yihiin ma qur-aan sunno laguma nasakhaayay leeyihin leanna isagaa ka xoog badan sunnada ayb aayadduna waxay ahayd maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw midliha sunnadiina laba mid aha mana ka kheyr badna qur-aanka dabcan ayb waasay culimmadu u badan yihiin saas mabaaxiftanna usuulka iyo iskale ayb qaala wuxuu yidhi fain curifa haddii la garto wahabata ou sugnaado almuta-ahiru midka dambe wain lam yumkin iljamcu jamc hadduunan suurtoobin falaa yakluu kama khaali noqonayo xadiidku imaa an yucrafa in la garto labada xadiidee iska hor imaanayso imaa an yucrafa in la garto ataariikhu taariikhdii owlaa ama inaan la garanin fain curifa haddii la gartay haddii la garto taariikhdii wahabata ouna sugnaado almuta-ahiru midka dambe midka dambe uu sugnaado yacnii ou dacfi ka nabadgalow wa habata almuta-ahiru kan dambana ou sugnaado bihi ayb oo ta-khiirkaa yacnii dambeyntaa ay sugnaato ow amase bihi bitaariikhi dhe uu ku sugnaado ow amase biasraxa wax ka caddaan badan minhu min ataariikhi taariikhda ka caddaan badan wax taariikhdii ka cad baaba uu ku yimi wax taariikhda ka cad waxay tahay nebigaaba sheegay saxaabigii baaba sheegay taariikh taasaaba ka cad fahuwa isagu annaasiku naasikh weeyaan midkaa dambe walaakharu ka kalena almansuuqu waa mid la nasakhay fain curifa haddii la garto wahabata uu sugnaado almuta-akhiru midka dambe muxuu ku sugnaanayaa inuu dambeeyo bihi bitaariikhi taariikhdii uu ku sugnaado ow amase biasraxa wax ka cadaan badan minhu min ataariikhi ka cadaan badan taariikhda marka maxaa ka cad inuu nebigiiba sheegaba sida kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha alaan taas marka taariikh waaba ka caddahayd fahuwa isagu midkaa dambe muta-akhirku annaasikhu waayo walaakharu ka kalena almansuuqu waana dariiqada shaafici uu ku rajaxa uu ku qaatay xadiidka mas'alada rama soonka qofka inuu istoobo waxaa soo arooray afdara alxaajimu walmaxjuum ninka la wax toobay iyo ninka la toobay waa afureen soonka waa ka jabay xadiidaasaa dhahay mid kalena ibnu cabaas wuxuu leeyahay ixtajama rasuulu llahi sala ll ly slam wahuwa saa'im nebigu waa istoobay isagoo sooman isagoo sooman buu istoobay isagoo soomanuu istoobay toobintu soonka ma burinayso waayo macnahee macnaheeda labadaa xadiid marka shaafici wuxuu yidhi afdar alxaajim wuxuu ku yimidba jacfar jacfarna ghaswatu mu'ta ayuu dhintay ibnu cabaasna nebigu wuxuu la saaxiibay ama xadiidkan ibnu cabaas uu ahaa xaajatulwadaac ama fatxu maka iyo ka dambe ayb yuu ahaa marka midka ibnu cabaas baa dambeeyo ayuu yidhi midkaanna waa horeeyaa afdara alxaajimu walmaxjuum lianna jacfar baaba la ogyahay waqtiga u dhintay ayb wanasku naskigu rafcu tacalluqi xukmin xugun tacalluqi in la kor yeelo waay xukunka oo sharciyin loo nisbeeyey sharciyin marku leeyahay sharciyin markuu leeyahay waxaa baxayo xukunkii aan sharci ku sugnaanin ee bara alasliya ku sugnaaday albaraa alasliya ama albaraa alcaqliya wixii ku sugnaaday baa baxayo bara alasliya waa waa fahmaysaanay ila tahay waxaa weeyaan shaygani nas xarimay ma jiro asalkiibuu baaqi ku yahay asalkii ibaaxadiisiibuu baaqi ku yahay xukun sharci baa ka daba yimid xukunkaa sharciga waxbau nasakhayaa miyaa laleeyahay maya bara alcaqliya iyada xukun sharciya maaha bara alasliya xukun sharci a maahane waa xukun caqli ah ayb meeshaas marka sharciyin markuu leeyahy taasuu saaraya bidaliilin daliil daliilka oo sharciyin in lagu nasakho lagu kor yeelo daliil sharci ah daliil sharciga markuu leeyahayna de wixii aan daliil sharci ahayn baa meesha ka baxayo araa-da culummada ijtihaadkooda iyo waxba laguma nasakho iha kaasoo muta-akhirin canhu ka dambeeya midkaa hore waa inuu dambeeyaa midka wax nasakhayo oo dambeyntiisu loo ogyahay wanaasiku naasikhuna maax weeyaan yadullu tusayo calaa rafci koryeelidda xukunka adiga ku tusayo kii hore in la qaaday kaasaa naasikh la yidhaha almadkuuri rafcigii almadkuuri lasoo sheegay wa tasmiyatuhu ku magacaabidiisa naasikhan lagu magacaabayna majaazun ku magacaabidda lagu magacaabaya naasikh waa iska majaaz lianna naasikha axadka wax nasakhaya fi lxaqiiqati xaqiiqa ahaan huwa allahu tacaala waa al wayucrafu waa la gartaa annasku naskigii baa la gartaa biumuurin arrimaa lagu gartaa asraxuhaa midda ugu cadaan badan maa warada waa wixii uu soo arooro fi nasi naska dhexdiisa wixii kusoo arooro waay ka xadiidi buraydata fii saxiixi muslimin kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha fainahaa tudakiru laakhira oo kale waxaan idinka reebay buu yidhi qubuurta in la booqdo waxaan idinka reebay waa xukun sharciya soo maha ila nebigaa reebayba fazuuruhaana waa xukunkaas kasoo horjeeda waa idinka reebay iyo ziyaarta labay kala tahay lama jamcin karo muta-akhirkii waa la ogyahay leanna wuxuu yihi waxaan idinka reebay hadda ka hor ziyaarat lqubuur fazuuruhaa ziyaarta bacdi riwaayaat fazuuruhaa alaanay ku daraya hadda ziyaarta idan xukunkii hore waa isbedelay midaa gadaal ka yimid oo ah in ziyaaratulqubuurkii la baneeyey marka ayb fa inahaa tudakiru laakhira aakhiray xusuusinaysaa ayb amarkan marka fazuuruhaa ku jiro muxuu noqonayaana alamru bacda alxadri wixii marka hore uu ahaa buu ahaana alamru bacda alxadri ayb markii hore marka de qabla ma jirin hadda yacni ziyaarat اlqubuur ibaaxa un bay baaqi iskaga ay iskaga noqonaysaa dabcan haddaan nas hadda loo haynin kan marka wuxuu iska noqonayaa marka amarku ama amru ibaaxa uu noqonaa ama amru istixbaab inuu amru istixbaab yahaana xoog badnaanayso nusuus kalaa meesha taalo nabiga ficilkiisa ayaa la isagaa qubuuraha ziyaaran jiray ficluhu marka waa waxaa weeyaan istixbaab fainahaa tudakiru alaakhirata aakhiray xusuus idin xusuusinaysaa haddii amar uu yimaado jumlo ay fa ka dambeysana ay ka gadaal marto maxaa laga faa'iideystaan cilaa laga faa'iideystaa tacliil waxa ziyaarada marka laysu amray waxay tahay aakhiro in la xusuusto ayb wa minhaa waxaa ka mida maa yajzimu asaxaabiyu waxa uu saxaabiga gooyo ou jasmiyo unan ku taradudin biannahu isaga muta-ahirun inuu yahay mid dambe dambeeyo saxaabigii baa labada xadiid kuu kala sheegay kanaa dambeeya ku yidhi waana jasmiyey ka qowli jaabirin oo kale waaye kaana aakhiru lamrayni labadii arrin midda ugu dambeysay wuxuu ahaa kaana aakhira alamrayni labada arrin kan ugu dambeeyay wuxuu ahaa min rasuuli llahi sal ll ly slam nabiga xaggiisa tarku lwuduu'i weysadoo laga tago mimaa masat innaar dab wixii galo oo uu dab ay taabato dab lagu bisleeyo yani saxaabiga hadda waa jasmiyey inaan laga weyse qaadanaynin oo weyse aynan waajibayn inay ku dambeysay tanna danbaa naasikha marka akhrajahu asxaabu sunan wa minhaa waxaa ka mida maa yucrafu bitaariikh meeshaa markaa de hilibka geela ma soo gelaayo ma soo gelaayo isaga leanna isaga daliil kaloo khaas ah kusoo arooray ee wixii kasoo haray isaga inuunan soo gelayninna waxaa ku tusaayo hal mar baa nebiga hilib ari iyo hilib geel la su-aalay hilibka geelayaa laga weysa hilibka ariga wuxuu yidhi haddaad doonto qofkii mashiiadiisuu ku xiray maka weyse anatawada-u min luxuumi lghanam qaala in shi'ta haddaa adiga doonto haddaa adiga doonto macnaa waajib kuguma aha w xadiidkaas marka wuxuuna tusayaa wuxuu yimid bacda xadiidkaa wuxuu yimid tarku lwuduu'i mimaa masat innaar kadib uu yimid xadiidkaa leanna hilibka ari oo la bisleeyey baa nebigu uu leeyahay haddaa rabtaa ka weysaysanin haddaa rabtana ka weyse qaada kii geeli baa haddana la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi nacam tawada tawada' minhu ka weyse qaado marka wuu ka dambeeyaa isagu marka waa xugun gaar ka ah axkaamtan kale ayb wa minhaa waxaa ka mida maa yucrafu bitaariikhi wax taariikh lagu garanayaa ka mida wahuwa kahiirun waana badan yahay taariikhdaa badan marka in nasqiga lagu kala saaro walaysa minhaa ka mid ma aha maa yarwiihi saxaabiyu saxaabiga waxa uu warinayo almuta-ahiru lislaami islaamkiisu ou dambeeyo mucaaridan isagoo kaga hor imaanayo caaridayo lilmutaqadimi calayhi kii isaga ka horreeyay riwaayadiisa isagoo caaridayo walaysa ka bilow ishkaal buu keenayaa waana ka jawaabayaa ishkaalku waxa uu yahay hadda saddex weji baan sheegnay lagu ogaada nasqiga inuu nebiga caddeeyo saxaabi inuu jasmiyo taariikh in lagu ogaado ayb saddexdii ma hayno laakiin waxaan haynaa labadan xadiide iska hor imaanayso mid ka mida waxaa warinayo saxaabi islaamnimadiisa dambeysay ka kalena waxaa warinaya saxaabi islaamnimadiisu qadiim ay ahayd ma la dhihi karaa marka saxaabigan islaamnimadiisa dambeysay xadiidka uu warinayo waa naasikh oo wuxuu nasakhayaa midkan hore ma la dhihi karaa mayuu leeyahay taa lama dhihi karo leanna waxaa dhici karta ninkan gadaal ka islaamay xadiidkan inuu saxaabi kale ka maqlay oo qadiim isagaba ah inuu ka maqlay baa laga yaabaa magaciisa uunan sheegin oo gooyey riwaayada ka gooyey markuu ka gooyana mursal saxaabi baa la yihaha waana bannaan tahay mursalka saxaabigana waa maqbuul ayb mar hadday ixtimaalka uu imaan karo waxba ma la dhihi karo marka saxaabiga islaamnimadiisu dambeysay baa xadiidkiisu wax nasakhayaa ma la dhihi karo laakiin hadduu samictu yidhaahdo ka waran isagoo islaamnimadiisii dambeysay ayuu wuxuu yidhi nebiga anaa ka maqlay buu yidhi markaas waa xoog badnaanaysaa inuu naasikh yahay xadiidkiisa ma garateen meeshaas marka walaysa ma ahaanin minhaa yacni wawjuhda naskiga lagu garto maa yarwiihi waxa uu warinayo aلصaxaabiyu صaxaabiga waxa uu warinayo almutaahiru lislaami islaamkiisa uu dambeeyey mucaaridan isagoo kaga hor imaanayo lilmutaqadimi liriwaayati lixadiidi اlmutaqadimi calayhi midka isaga ka horeeyey xadiidkiisa lixtimaali an yakuuna suurtagalnimo darteed baan sidaa loogu daraynin an yakuuna inuu ahaado an yakuuna inuu ahaaday samicahu inuu xadiidkaa maqlay min saxaabiyin aakhara saxaabi kale inuu ka maqlay aqdama saxaabigaasoo ka horeeyey min almutaqadimi kan hore oo isaga ka islaam horeeyey mid kasii islaam horeeyey inuu ka maqlay baa dhici karto ayb almadkuuri mutaqadimkii day almadkuuri la sheegay ow milihi ama nin isaga la mid ah oo mutaqadimnimada kula mid ah baa laga yaabaa marka inuu ka maqlay fa arsalahu markaa uu irsaaliyey irsaalkaasna waxama dhibaayo ayb hadhow irsaalkaas waa daciif waaye ha dhihin maxaa le midkan daciifka amaaba layskaga tago maskaxdaada sidaas haka haka yacni haka dhiraan dhirinin leanna saxaabigu mursalkiisu dhib ma laha mursal saxaabigu waa la aqbala laakiin waxaa jira saxaabi aan mursalkiisa la aqbalayn taa lafteeda inaad ku tala gasho waa saxaabiga nebiga aan tamyiiz kusoo gaarin rasuulkii baaba wuxuu dhintay isagoo hal sano jira ama labo ninkaa xagga riwaayada taabici buu ka yahay xagga fadiiladana saxaabiyuu ka yahay leanna aragtida uu nebiga arkay isla wax weyn taasa ee hadda ninka uu sheegayo waa nin riwaayadiisu aynan noqonaynin riwaayatu taabiciy saxaabiga oo mursalkiisa la aqbalayo laakiin idaa waqaca haddii uu dhaco atasriixu caddayn bisamaacihi oo yacnii samaaciisa lagu caddeeyo lahu isaga uu maqlay min annabiyi sal ll ly slam uu ka maqlay haddii lagu caddeeyo fayatajihu in markaa naski waa ku sugnaanayaa la yidhaha waa mutajih ayb fayatajihu markaa waxaa weji yeelanayso an yakuuna naasikhan inuu ahaado wej way yeelanaysaa bishardi an yakuuna almuta-ahiru laakiin muta-ahirka waa inuu ahaado lam yataxamal inuunan ka xambaarin min annabiyi sal ll ly slam nebiga shay-an shay inuunan kasoo xambaarin qabla islaamihi intuunan soo islaamin ee markan lafteeda ninkan muta-ahirku samictu hadduu dhaho laleeyahay waa naasikh wau noqon karaa xadiidkiisa waa in ninkan saxaabiga intuunan islaamin nebiga waa inuusa waxba ka maqli jirin isagoo gaala hadduu wax ka maqlay soo islaamay wixii uu waa hore ka maqlay buu hadda sheegi karaa waana la aqbala ayb cilmiga xadiidka marka diqaa ku jirta ayb meel kastoo ixtimaal imaan karo waa fartu gelina wa ama alijmaacu ijmaaca falaysa binaasikhin isagu naasikh ma aha bal ee yadullu calaa naski naskibuu yadullu calaa dalika kaagaas ayuu tusaa ijmaaca isaga laa yansaqu yani walaa yunsak isna wax ma nasakho isagana lama nasakho laakinahu yadullu cala naski naski buu tusaa isaga lianna maxaa yeelay mustanad lijmaac waa maxay sideeda ijmaacu muxuu cuskan yahay nasuu cuskan yahay haddii marka aan naskii la maqlin ama la haynin laa budda min nas unbuu cuskanaanaya naska uu cuskan yahay baa marka maadaama uu isagu saa tusayo ijmaacu wuxuu tusayaa nas mustanadkiisa naskaasaa marka wax nasakhayo meeshaasay ka ka wadaa marka ayb wain lam yucraf haddaan la garanin ataariikhu taariikhdii haddaan la garanin falaa yakhluu kama marnaanayo ima an yumkina inay suurtagal tahay tarjiixu axadihimaa midkood rajixitaankiisa cala alaakhari laga rajaxo biwajhinna looga rajaxo min wujuuhi tarjiixi tarjiixa awjuhdiisa ka mid ah almutacaliqati ee ku xiran ku tacalluqda bilmatni matniga ow bilisnaadi isnaadka ku xiran ow laa ama maya in sidaa aanay ahaynba oo yacni aan laa tarji tarjiix iyo waxaa uuna lahayn labadaa wax ka dhexeeya male mar haddii naskigii taariikhdii la garan waayo waa un labo imaa in markaa tarjiix la heli karo inaan la heli karin ayb tarjiixuna wuxuu ku tacalluqayaa awjuh matniga iyo isnaadka ku tacalluqda ama isnaadka fa in a marka awjuhda waxaa muqadamada aada ugu sheego kitaabka xaazimi abu bakr alxaazimi alictibaar fi naasikh walmansuuq ayb fa in amkana tarjiixu tarjiix hadduu suurtoobo hadda marka laba tallaabou kuu sheegay in tarjiix suurtoobo iyo in kale fa in amkana tarjiixu haddii tarjiixu suurtoobo tacayana almasiiru ilayhi waxaa caynoobayo oo waajibayo almasiiru ilayhi isaga xaggiisa in loo ahaado oo la aado ayib tarjiixaas marka wax ijtihaadkii ku xiran waayo culimada afkaar ra'yigooda waa ku kala duwanaan karaa marka qofka mujtahidka awjuhu tarjiix unbuu fiirinayaa miduu ka markaa ku rajaxaya tarjiixaasaa la qaadanaa tarjiix marka la qaato maxaa soo baxayo dee raajixa in lagu camal falo marjuuxiina laga tago marka macmuul iyo hayru macmuul ayaa soo baxaya macmuulun bihi iyo hayru macmuulin bihi baa soo baxaya wa ilaa haddii kale oo tarjiix uu suurtogeli waayo falaa maya ayb fa saara wuxuu ahaanayaa markaasi maa daahiruhu tacaarudu waxa daahirkiisu uu tacaarud yahay waaqican mid dhacaya calaa hada tartiib ayb haddii marka tarjiixii la waayo haddii tarjiixii la heli karo isagaa waajibaya haddii kalena dee tarjiix ma waajibayo oo tawaquf iyo waxbuu sheegi doonaa ayb fa saara marka wuxuu noqday maa daahiruhu tacaarudu waxa daahirkiisu uu tacaarud yahay inuu iska hor imaanayo uu yahay waaqican mid dhacaya ayuu ahaaday calaa hada tartiibi tartiibkan u dhacayo aljamcu in la jamciyo in amkana hadday suurtagal tahay faictibaaru naasikhi walmansuuqi naasikh iyo mansuuq in la eego fatarjiixu tarjiix in la rajaxo in tacayana haddii tarjiixu uu caynoobo uma tawaqufu dabadeed marka in laga istaago afartiiba hadda dabaduu ka maray marka waa kuu sheegay uma tawaqufu tawaquf in laga istaago can ilcamali ku camalfal biaxadi lxadiideyni labada xadiid midkood in lagu camalfalaa laga istaagaya midna lagu camalfali maayo waay warkaan macnihiisa ee midkaad doontaad isaga camalfalaysaa ma aha watacbiiru tacbiirka bitawaqufi laga cabiro ayaa owlaa ka habboon min atacbiiri in laga cabiro bitasaaqui tasaaqud fuqahada qaar badan waxaa ku badan inay yidhaahdaan idaa tacaaradaa tasaaqataa labadanas haddii ay iscaaridaan oo la kala rajixi waayo tasaaqataa waa dhacayaan ay leeyihin marka cibaarada tasaaqudka waxaa ka fiican tawaquf leanna adiga bini waa nisbi waxaan adigii baa waayey tarjiix heyrkaa waa heli karaa marka nusuustii waa la daadiyey in la dhaho sax ma aha marka lianna khafaa'a tarjiixi axadihimaa midkood rajixitaankiisa qarsoonaantiisa tarjiixiisu inuu qarsoonaado cala al aakhari ka kale laga rajaxo ou qarsoonaado inamaa huwa isagu wuxuu yahay un binisbati lilmuctabiri midka wax fiirfiirinaya marka loo eego fi lxaalati araahinati xaaladda hadda taagan xaaladan maanta joogto ninka wax fiirfiirinayaa isagu heerkaa tawaquf yacnii waxba ay u bixi waayeen maca ixtimaali iyadoo ay suurtagal tahay an yadhara inuu muuqdo ligayrihi heyrkii oo u muuqdo maa khafiya calayhi wuxuu isaga ka qarsoonaaday diinku marka ma lagu degdegi karaa hadduu sidaas yahay waa lagu degdegi karaa waqti dheer qofka inuu u fiirsado deganaan iyo aqoon u baahan yahay aada loo raacraaco mar kasta qofka un inuu wax baranayo mar allaala markaad kulamaa shay uu kuu kordho ama aada wax barataba kulamaa jahligaaga aada aqoonsanayso waxa kaa maqanna inay badan yihiin kulamaa aada aqoonsanayso waa istaagay marka haddaad aragtaa qof marka uun madaxa uun ku dhufanayo jahli aad u weyna haysto qofkaasi leanna waxa ka maqanaa la yar isaga inta uu haystana waa la weyn tahay waa khatar ayb qofku marka inuu waxaan maadaama culimadiiba saan ay yani hawshan dheer ay taallo qofku inaanu ku degdegin marka ayb uma almarduudu intaas marka wuxuu uga soo baxay maqbuulkii maqbuul warkiisa hadda waa soo dhammaaday maqbuulka waa saxiixii xasanka masaa-ishii ku jirtay oo dhan waa soo dhameeyey hadda wuxuu galayaa marduudkii xadiidka ahbaarulaaxaad muxuu ku yidhi wa fiiha almaqbuulu walmarduudu soo sooma dhihin maqbuul waa ka soo baxday marka marduudkiibuu hadda soo gelaya kitaabku marka waa isku xalqado isku xirxiran waa isaga dhan uma almarduudu marduudka kan la radiyey wa muujibu raddi raddiga shayga waajibinayo keenayo imaa an yakuuna inuu ahaado waayo lisaqdin dhicitaan min isnaa min isnaadin isnaad xaggii markaa laga dhaco oo u raawiya wax lamida ka dhaco ow amase dacnin lidacnin durid fii raawin raawi la duray cala ikhtilaafi wujuuhi dacni maca ikhtilaafi wujuu wujuuhi dacni iyadoo markaa yacni wujuuhu dacni ay iskhilaafsan tahayna lala qabo dacniga meelu waa keeni doonaa ayb acamu waa ka caamsanaan badan yahay min an yakuuna inuu ahaado liamrin arrin arrinka oo yarjicu u laabanayo dacnigu ilaa diyaanati raawi raawiga diyaanadiisa ow ilaa dabdihi ama dabdigiisa u laabanayo waa ka caamsan yahay dacnigu ow dacnin fii raawin buu yihi calaa ikhtilaafi wujuuhi dacni wujuuhu dacnida wujuuhda qofka wax lagu yacni raawiga lagu duraa iyadoo iskhilaafsan tahay lala qabo ayb acamu way ka caamsan tahay wujuuhu dacnigu min an yakuuna inuu ahaado liamrin arrin yarjicu ilaa diyaanati raawi raawiga diyaanadiisa arrin u noqonayo ow ilaa dabdihi ama dabdigiisa u noqonayo waa ka caamsan yahay dacnigu mararka qaar waham iyo waxbaa uu qeyb uu qeybin doona toban sabab waayo dacniga shanna waxay u laabanaysaa cadaaladda shanna dabdigi ayu ayay u laabanaysaa ayb wasaqdu marka hadda wuxuu ku yidhi marduudku imaa an yakuuna lisaqdin ow dacnin waay saqdi ama dacni saqdigii buu marka gelaa dacnigiina gadaalo waa uu gadaalo udhig u dhigtay wasaqdu saqdigu imaa an yakuuna inuu ahaado yani imaa an yaqaca inuu dhaco min mabaadi'i sanadi sanadka mabaadi'diisa bilowgiisa xaggiisa inuu ka dhaco min tasarufin musanifin musanif tasarufkiis xaal uu yahay musanif baa sidaa yeelaya ku tasarufayo ow amase min aakhirihi meesha ugu dambaysa inuu ka dhaco ay lisnaadi min aakhiri lisnaadi isnaadka aakhirkiisa inuu ka dhaco bacda taabiciyi taabiciga gadaashiisa weliba ow amase gayri dalika kaagaas heyrkiis inuu ka dhaco min gayri dalika inuu ka dhaco saddex ixtimaaluu ku siiyey bisad saqdiga saddex ixtimaalow saddex wej imaa inuu ka dhaco sanadka mabaadi'diisa hore waxa goynayaana waa ninka kitaabka iskale musanifka ah matalan bukhaari oo kale ayaa sheekhiisa iyo shaykhu shaykhii ayuu jara meel wuxuu ka bilaabayaa sanadka ayb ixtimaalka labaad waxa uu yahay min fawqi taabiciy taabiciga gadaashiisa inuu ka dhaco aakhiru sanad ayaa qofkani uu ka dhacay waana taabiciga laakiin gadaashiisa taabiciga gadaashiisa waa saxaabi ma dhehaysid taabiciga gadaashiisa wuxuu noqon karaa taabici kale mid kalau sii noqon karaa saxaabi waa noqon karaa waa warkiisa uu keenya waa geli doonaa ayb ixtimaalka saddexaad waxa uu yahay inuu ka dhaco ow gayri daalika gadaal meelaan ahayn horena aan ahayn dhexdii waayo markaayb saqdigu saddexdaas meel imaa inuu hore ku dhaco gadaal ku dhaco dhexda uu ku dhaco ayb wasaqdu saqdigii imaa an yakuuna imaa an yaqaca inuu dhaco min mabaadi'i sanadi sanadka bilowgiisa uu ku dhaco min tasarufi musanifin musanif tasarufkiis xaal uu ka ahaaday oo qofka musanifkaa sameynaya yani oo sheekhiisa ama wuxuu ka tegayaa man bacdahu ayb sheekhiisa iyo dadka ku xigo ama sheekhiisa keliya wadau doono ka tegaya ayb ow amase min aakhirihi aakhirkiisa inuu ka go-o ay aylisnaadi isnaadka aakhirkiisa inuu ka dhaco raawi bacda taabiciyi taabiciga ka gadaale uu ka dhaco ow amase gayri dalika meeshaa mee kaagaas waxaan ahayn inuu ka dhaco oo raawigu meesha labadaa meel meelaan ahayn inuu ka ka dhaco fal awalu kan hore kan hore marka kee waayo waa min mabaadi'i sanad min tasarufi musanifin almucallaqu mucallaq waayo sawaaun waxaa isku mida kaana saaqidu kan dhacay ahaayayaa waaxidan hal ow aktara ama ka badan ahaayayaa bukhaari oo kale matalana sheekhiisa bisow gooye oo wuxuu yidhi qaala maalikun wa qaala maalikun ayuu yidhi meeshaa markaa sheekhiisii baa ou jaray soo maa ya mise maalik bukhaari sheekhu u ahaa uma ahayn sheekhi meeshaas marka bukhaari sheekhii maalig iyo isaga u dhexeeyeybuu jaray halow jaray markaas haya haddii uu yidhaha waqaala naaficunna labow jaray haddii uu yidhaha qaala bnu cumarna saddex bowba jaray markaa wahaakada mucallaqii markaa suuradiisu saas waay mucallaqu ogow kitaab kasta waa ku jiraa bacdi naas marka de bukhaari hadda waa ku badan yahay aada ugu badan yahay muslim laftiisa waa ku jiraa ilaa waxaan filayaa dhowr meelo aan badnayn iyuu leeyahay afar iyo toban saasaan fila meelahaas tacliiq inuu leeyahay ayb abu daawuudku waa leeyahay isagana tacliiqaad xoogaa ah buu leeyahay tirmidigu waa leeyahay tacliiqaad waakada tacliiqaadku laakiin bukhaarigay aada ugu badan yihiin ayb oo isaga marka asbaabaha uu tacliiq u badiyey wax badan baa ka mida isaga xadiidka inuu soo celceliyo u baahan yahay bukhaariga mararka qaar sanadkiibaa ciriiri ku noqonayo xadiidkan waxaa laga yaabaa hal sanad inuu u haayo amase laba sanad bis inuu u hayo uuna uga baahan yahay sideed meel meelahaas ama saddex meelo wuxuu sameynayaa meelna wuxuu ku keenayaa isagoo musnada meel kalena yacni marka sanadkaas uu u hayo haddii sanad labaad oo kaa ka duwan ou hayo sheekh kalena waa keenayaa meesha labaad meesha saddexaad ma soo celinayo isagoo mucallaquu keenaya waqaala bnu cumar unbuu ku dhahayaa xoogaa tanwiic inuu sameeyo waxyaabahaas u sameeyaa kitaabka marka mucallaqaadkiisu aaday u badan yihiin ibnu xajaraana wasliyey iyadoo musnad ah keenay kitaabkan la yidhaha taqliiqu tacliiq taqliiq atacliiq shan mujalad waayo tacliiqaadkaas ayuu ku wasliyey mawsuulaad uga iyagoo musnada musnada u keenay qaarkoodna de waa waayey isaga laftiisa meel musnada iyadoo ah ay kusoo aroortay buu waayey waa waayey unbuu ku dhahayaa ayb qofku marka wuxuu u baahan yahay bukhaariga hadda markau akrinaayo tacli mucallaqaadkaas inuu la socdo waa u baahan yahay leanna xadiidkan uu bukhaari tacliiqa ku maraayo haddaad kan ibnu xajar fiiriso taqliiqu tacliiqa meeshii musnadka uu ku ahaayo kuu sheegaya waxaa laga faa'iideysanaa marka in la in la baaro isaga laftiisa axwaalu ruwaatihi la fiiriyo matnigiisa sida uu yahay la fiiriyo wax badan marka yaa ku jira ayb sawaa-un waxaa isku mida kaana saaqidu waaxidan ahaya ow akara wa baynahu wa bayna almucdali isaga iyo mucdalka al-aatii imaan doono dikruhu sheegitaankiisu uu imaan doono waxaa ka dhexeeya cumuumun iyo wakhusuusun cumuum iyo khusuus min wajhin wajh ah wuxuu ku leeyahay mucdalka mucdal waxaa la yidhaha xadiidka ay ka maqan tahay laba isku xigto laba isku xigto xadiidkaay ka maqan tahay ee mucallaqna hadda muxuu kugu sheegay sawaa-un kaana saaqidu waaxidan ow akara ow akara hadday noqoto soo mucdal ma noqonayo mucallaqna waa noqona mucdalna waa noqona masalan bukhaari baa wuxuu yidhi waqaala maali waqaala bnu wuxuu yi maalan wuxuu yihi waqaala naaficun waqaala naaficun markuu yidhi waxaa ka maqan cabdullahi bnu maslamata alqacnabi ama cabdullahi bnu yuusuf kaatira ama qutayba iyo maaliga laba isku xigtowa marka meeshaa wuxuu noqonayaa marka cumuum iyo khusuus min wajhin baa ka dhexeeyo mucallaqu wuxuu noqon karaa qad yakuunu mucdalan inuu mucdal noqdana waa dhacdaa inuusan noqoninna waa dhacdaa ayb mucdalku isaga yacni isaga laftiisa mucdal kastaa mucallaq ma aha leanna wuxuu keenayaa fii athnaa'i sanad laba isku xigta hadday ka dhacdo mucallaq ma aha ayb famin xayu meel tarii famin xayu tacriifu lmucdali mucdalka tacriifkiisa meesha uu yahay biannahu isagu saqada minhu inuu ka dhacay itnaani labo iyo fasaacidan ka kor yajtamicu waxaa ku kulmaya meeshaasi yani yajtamicu yani wuxuu la kulmayaa isaga maca bacdi suwari lmucallaqi mucallaqa suurooyinkiisa qaar ka mida ayaa marka meeshaasi ay ku kulmayaan labadoodii waa ku kulmayaan ayb mucdalka suwarkiisa qaar ka mida maxay tahay waa haddii ow akara uu yahay ayb labay ka badan waayo mucdalka suwartiisa qaar ka mida mucallaqa ayay ayay isku mid noqonayaan waana marka uu laba iyo ka badan la gooyo wa min xaysu meel taqyiidu lmucallaqi mucallaqa lagu qeyday biannahu isaga min tasarufi musanifin musanif tasarufkiisa xaggii inuu ka ahaanayo min mabaadi'i sanadi sanadka bilowgiisa uu ku tasarufayo xaggiisa inuu gooyo yaftariqu waa ka waa ka tegayaa markaa oo yacnii waa ka mucdalku waa ka gedisnaanayaa minhu min almucallaqi mucallaqii buu ka gedisnaanayaa markaas ee mucallaqii waxaa shardi looga dhigay min tasarufi musanifin min mabaadi'i sanad baa looga dhigay meeshaas marka mucdalku waa ka duwanaanayaa sowmaha mucallaqii ayb id cilo ee huwa isagu mucdalku acamu min dalika waa ka caamsan yahay intaas mabaadi sanad waa ka caamsan yahay mucdalku fii atnaai sanadna mucdal waa jiri kara wa min suwari lmucallaqi mucallaqa suurooyinkiisa waxaa ka mid ah an yuxdafa in la gooyo jamiicu sanadi sanadkao dhanba in layska jaro wayuqaala maalan la yidhaha markaa qaala rasuulu llahi sal l slam wa minhaa waxaa ka mid ah an yuxdafa in la gooyo ila saxaabiya saxaabiga maahani ow amase ila aصaxaabiya wataabiciya taabiciga iyo صaxaabiga maahani macan iyagoo wada jiro wa minhaa waxaa ka mida mucallaqa suurooyinkiisa an yaxdifa inuu gooyo musanifku man xadaahu qofkii xadiidka u sheegay wa yudiifahu markaa ou u idaafeeyo oo u tiiriyo ilaa man fowqahu dadka isaga ka sareeyo ayb ninkii u xadiiday oo xadiidkii u sheegay buu jarayaa ilaa man fowqahu buu u tiirinayaa ayb fain kaana haddii uu yahay marka man fowqahu ninkaa xadiidka u wariyey ninka ka sareeyo haddii uu yahay shaykhan shayk haddii uu yahay lidalika almusanifi musanifkaas uu waxgoynayo uu u yahay faqad ikhtulifa fiihi waa laysku khilaafay hal yusamaa tacliiqan miyaa lagu magacaabaya awlaa mise maya wasaxeixu sida masaladan marka suuradeeda ma in la fahmay u baahan tahay masalada uu ka hadlayaa waxay tahay mucallaqa waxaa ka mida buu yihi suurooyinkiisa ninkan musanifka ee waxgoynayo shiikhii xadiidka u sheegay ee isaga la mushaafahooday inuu jaro gooyo inuu gooyo oo markaa xadiidka uu u tiiriyo man fowqa shaykhihi ayb man fowqa shaykhihi hadduu ninkan waxgoynayo laftiisu sheekh u yahay ka waran leanna waxaa dhacdo bukhaari dad shuyuukh u ahoo marmar uu wax ka wariyo marar badanna uu waasito u maro ayaa jirto waxaaba ka mid a cubaydullahi bnu muusa waxaa ka mid a abu caasim annabiil waxaa ka mid a almakiy bnu ibraahim shuyuukhna waa u yihiin marar badanna waasita isaga iyo ayaga u dhexayso ayb marka maanta xadiidkan ninkaa kore uu dhahayo qaala almakiy bnu ibraahim ama uu dhahayo qaala cubaydullaahi bnu muusa uu leeyahay ninkii u sheegay xadiidkan isaga kama maqlin cubaydullahi bnu muusa laakiin ninkii u sheegay ninkii isaga u sheegay ayuu jaray sheekhiisiibuu markaa u dhexeeyey labadoodiibuu jaray ninkan koreeyo ee sarana waa sheekhiisii musanifkan waxgoynaya sheekh laftiisa waa u yahay hadda ma fahamteen marka ayb taa waa la ysku khilaafay tacliiq ma la dhahayaa mise maya wasaxiixu fii hada tafsiilu tafsiil baa ku jiro fa in curifa haddii la gartay buu yihi binnasi haddii nas lagu gartay awil istiqraa'i iyo istiqraa' haddii lagu gartay tatabuc yani ana faacila dalika sidaa ka samaynaya mudallisun mudallis inuu yahay qudiya bihi waa lagu xukumayaa marka qudiya bihim bitadliisi waayo marka xadiidka waxaa laleeyahy waa xadiid mudallas ah ninkan musanifka ee wax jarayo ee ninkan kore ee shu shuyuukhdiisa ka mida laakiin aan xadiidkan hadda ka maqlin isaga ee qaala fulaanun dhahayo hadduu mudallis yahay xadiidkiisa waa tadliis baa la dhahayaa ayb wa ilaa haddii kalena uunan mudallis ahayna fa tacliiqun waa tacliiq tafsiilkaasmaala bukhaari oo kale hadda tadliis ma lagu yaqaan bukhaari maya tadliis laguma yaqaan haddii marka uu gooyo sheekhiisii man fowqa yacni ou sheego kadib shaykhu shaykhihi ou sheego shaykhu shaykhaasna mararka qaar ou isaguba wax ka wariyo oo uu sheekh u yahay la dhihi maayo waa mudallas xadiidkani waxaa la leeyahay xadiidkani waa mucallaq waa kuwii uu bukhaari mabaadi sanad ka goyn jiray waayaa la dhahayaa ma fahamteen marka oo marka midaasi tacliiq bay saa marka ku noqonaysaa ciraaqiga xataa marka wou sheegaa ayb waxa uu sheekhiisa markaa qaala uu uga wariyaa wuxuu yidhaahdaa mucallaq inuu yahay baa marka lagu ogaaday masaladii marka ibnu xasmi uu keenayaa marka masalada ibnu xasmi maxay ahayd xadiiu lmacaazif xadiiu lmacaazif bukhaari wuxuu yihi soomaa qaala hishaam bnu camaar isaga markaa bukhaari tacliiqaadkiisa unbaa lagu darayaa tacliiqaadkiisa wixii uu jasmiyana oo saxiixa uu ugu jasmiyana waa la aqbali jiray xadiidka isagoo musnadana waaba soo arooray oo abu daawuud baa wariyay ayb waaya masaladan marka ma ka baxayna ma la fahmay wainamaa dukira tacliiqu tacliiqii baa la sheegay fii qismi lmarduudi qeybaha marduudkaa lagu dhex sheegay sababtu maxay tahay liljahli ogaan la-aanta laga jaahil yahay bixaali lmaxduufi midka la gooyey xaalkiisa jarxi iyo tacdiil ayaan la ogeyn sidaas baa marduud loogu daray waqad yuxkamu in la xukumaa la arkaa bisixatihi sixadiisa goorma in curifa haddii la gartay bian yajia haddii la garta bian yajia inuu yimid inuu imaanayo musaman mid la magacaabay isagoo la magac dhabay min wajhin aakhara wej kale lagu magac sheegay haddii marka halkan xaalkii ma ogin dariiq kale ku soo arooray isagoo la sheegay ayb fa in qaala haddii uu yidhaahdo raawiga sidaa yeelayo jamiicu man xadifuhu hiqaatun dadka aan aniga xadfayo oo dhan waa hiqaat buu yidhi jaa-ad waxaa imaanaysa mas'alatu tacdiili cala alibhaami lafdi yacni tacdiil yacni mubham in lagu sheego waxaa imaanaysa masalatu tacdiili tadiil tacdiilintii mas'aladeeda maxaa wax lagu tacdiilinaa cala libhaami lafdi ibhaam xadathanii hiqatu oo kale xadathanii hiqatu ayay la mid noqonee taasna wuu keeni doonaa waana inaan la aqbalaynin sida xooga badan wa cinda aljumhuuri jumhuur agtoodana laa yuqbalu lama aqbalayo xataa yusamaa ilaa la magacaabo yani wuxuu kuleeyahay marka tacliiqu dadkan la gooyey baa laga jaahil yahay xaalkooda saasaa looga tegay oo marduud oo u noqday laakiin haddii dariiq kale lagu sheego oo xadiidka inta la tatabuco la arko rijaashan inay hiqaad yihiin waa la aqbalaa markaas ayb haddii marka uu yidhaahdo aniga cid kastoon gooyaa waa hiqaad marka waxay noqonaysaa masalatu tacdiili cala alibhaam ama bilafdi libhaam tacdiil bilafdi yani alibhaamu bilafdi tacdiil wax lagu ibhaamiyo xadathanii hiqatu iyo xadathanii man laa atahim iyo waxyaabaha in la yidhaaho jumhuurkuna ma aqbalayaan ilaa la magac sheego laakin qaala ibnu salaax hunaa ibnu salaax meeshan wuxuu ku wuxuu yidhi in waqaca alxadfu xadafku haddii uu dhaco goynta fii kitaabin kitaab dhexdii hadday ku dhacdo kitaabka oo ultusimad la laasimsaday sixatuhu sixadiisa la laasimsaday wadalika kalbukhaariyi oo kale waaye ka صaxiix الbukhaariyi famaa ataa wixii uu la yimid biاljasmi wuxuu kula imaada siiqaة اljasmi siiqaة اljasmi marka waxaa la yidhaha qaala iyo wax lamida iyo wafacala iyo dalla wuxuu tusayaa calى anahu kaasi habata isnaaduhu cindahu isnaadkiisu inuu sugnaaday isaga agtiisa wainamaa xudifa waa la jaray ligaradi min alأgraad ayaa loo jaray qarad ujeedo ujeedooyinka ka midaba u jaray waana mihaaliyey ujeedada daaya waaba sheegayba muxuu mucallaq ugu sheegay haddii xadiidku uuba saxiix yahay ee waxaa laga yaabaa marka xadiidka ma yacni sanadkiisa inuu ciriiri ku noqday hal meel kusoo sheegay meeshaan inuu ku celiyo uu diidayo tacliiq ahaan isaga keeno ayb hadda marka wuxuu wadaa kitaabku haddii sixo lagu iltizaamay sida bukhaari ama muslim iyo kale uu yahay wixii tacliiq lagu dhex sheega bisiiqati ljasmi loogu sheego waa la aqbalayaa buu leeyahay oo kitaabkaas maadaama sixo lagu iltizaamay agtiisa waa ka sugnaaday baa la dhahaya wixii kalena oo siiqatu aljasmi aan ahaynoo siiqatu tamriid siiqatu tamriid marka qiila iyo wayudkaru iyo wax lamida middaan lafteeda waa iska qaalib oo bukhaariga laftiisa waxaa ku dhacday wax uu siiqatu ljasmi intuu ku tacliiq uu ku keenay haddana dacfi ku jira kitaabu zakadan yacni markii uu mucaad uu keenayay zakaat lcardi markuu ka hadlayay wuxuu keenay tacliiq calaa mucaadi bni jabal calaa mucaadi bni jabal radia allahu canhu sanadkaana marka waqaala taawuus inuu dhahayaan filaya waqaala taawuus qaala mucaadun kada marka taawuus iyo mucaadna inqidaac baa jira ibnu xajar xataa waa sheegaya fatxulbaariga xataa waxa uu siiqatuljasmiga waa la heli karaa waxyaabo wax un dacfi iyo uga jiraan laakiin bukhaari saxiixiisa waxma u dhibay arrinkaas siiqatuljasmi haddii waxa uu ku warinaya haddii laga helo wax daciifa laga helo waxma u dhibaysaa maxaynan ugu dhibaynin hay shardigiisa oo sixada oo u shardiyey waa axaadiidta musnadada ah maahan kuwa mucalaqaadka isagamaba ka hadlay mana kitaabkuna macnaha maga magacaas buubu u yeelay waayahay wamaa ataa wuxuu wixii yimid fiihi kitaabka bukhaariga dhexdiisa ama kitaabka sixada lagu iltisaamay bigayri اljasmi jasmi la-aan ku yimid iyadoon la jasminin fafiihi maqaalun war baa ku jira kaas saxiixna waa noqon karaa daciifuu noqon karaa xasanuu noqon karaa ayb bal waxaa jira kuwa uu siiqat siiqatu tamriid intuu ku wariyey muslim ku suganaaba jira fii saxiixihi isagoo musnad ah marka xadiid kastoo siiqatu tamriid lagu wariyay dabadan ka maraya ma anfacayo oo waxaan leeyahay ma waa daciifaan dhahayaa ma anfacayo waqad awdaxtu waan caddeeyey buu yihi amhilata dalika kaagaa amhiladiisa fi nukati calى kitaabi bni صlax ayaan ku caddeeyey fi nukati calى bni صlax hada akhiruh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed